dowladda puntland ayaa wadda qorshe dalka soomaaliya dib ugu soo celinaysa soomaalidan sharciga haysan ee ku nool waddankaas warkan ka soo baxay xukuumadda puntland ayaa yimid kadib markii haweeneyda ka wasiirka arrimaha gudaha waddankaas ay booqasho u kurgalayso musaafiriinta dadka ku nool dalkaasi ku timid magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyadoona kulamo la qaadatay xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo haweeneyda wasiirka arrimaha gudaha ka ah waddanka puntland oo isla taagan boqolaal dad soomaali ah oo ku nool waddanka puntland ayaa walaac xoogan ka muujiyay arrintan qabqabashada ayaa dhowaan ka bilaaban doonta waddanka puntland ilaa iyo iminka macda sababta loo ereeyo dadka soomaalida ah ee jooga waddanka puntland ee sharci la-aanta ah war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda puntland oo lagu baahiyey barta ex horey loo ohan jiray twitter-ka ayaa u qornaa sida tan mudnaanta koowaad ee puntland waa in la dejiyo qorshe wax ku ool ah oo la xiriirta dib u celinta iyo horumarka iskaashiga soomaaliya ee arrintan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka maraykanka uu ka bilowday howlgal lagu soo musaafurinayo dadka soo galootiga ah ee soomaalida ku jiraan kadib go-aan ka soo baxay donald trump oo ah madaxweynaha haatan talada waddanka maraykanka gacanta ku haya dadka waxgaradka ah ayaa aaminsan in arrintan laga leeyahay dano gaar ah oo dadka soomaalida ah ee jooga waddanka puntland ee sharciga aan haysan laga soo daabulayo